يلا بلاد. بسم الله الرحمن الرحيم آه، qey- qaybaha guddida halka fadhida markaan introduction siiyo waa guddidii shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ee kal- ee shirkiisii kulankiisii saddexaad oo la qabtay bishii abril sagaal iyo labaatankeedii iyo sad- sideed iyo labaatankeed sagaal iyo labaatankeedii ku dhammaaday Ee, shirkaa waa waa guddidii loo doortay shirguddoonka shirguddoonkaa la doortay oo malaha hadda waxaa naga maqan baan filayaa Ee, xubin baa naga maqan Ee, waxaanu marka mudda hadda ka soo wareegtay hawshii dhammaatay waxaa shirweynihii noo egmaday inaanu documentationka iyo liisaskii beenuhu keenayey oo la soo qorqoraayey ee kuwaa ururino bacdama aanay shirka gudihiisa suurtagal ahayn in la keeno dabadeedna dabadeedna ay ku dhammaadaan ee inaanay suurtagal ahayn markaa waxaa la door biday oo shirweynihii noo egmaday inaannu markaa ee, soo ka qabanno waraaqihii soo dhammaystirno ururinno sidii markaa nidaamku ahaa madaxda sare oo markaa ee, ee, xisbiga aanu ku wareejinno liistooyinkii oo soo dhammaaday oo la ururiyey oo wixii cabatinihi wixii cabatini oo ciddii cabanaysay dhammaatay ee, wixii markaa sulx iyo maaragtay isu celcelin aanu samayn karaynina waa samaynay xilligii waa nala dheeraaday wakti buu qaatay ee, waxaan markaa door bidnay wakti baan qabannay oo ayini hadda wakti dhawaana baan qabannay way ahayd caawa oo kale in la isugu yimaado oo aanu wada mar- la wada marti qaado ina la intii mas-uuliyiinta xisbiga ahayd ilaa iyo guddoomiyii xisbiga ilaa iyo madaxweynaha dabadeedna shirkii baa si kastaba ha ahaatee wuu dhicisoobay ee, ma suurtogelin ma qabsoomayo baa markaa noo muuqata iyo dibudhac inuu markaa imanayo waxaanu markaa go-aan ku gaarnay maadaama aanu annagu aanaan ee, had- daraf walbi annaga waa waa- waa xisbigu waa xisbi keliya laba xisbi iyo saddex xisbi ma jiraan dabadeedna waxaanu isnidhi intii idinku aad dhinac hadhow laydinku sheegi lahaa ama dhinacba u janjeeraa la odhan lahaa waxaanu door bidnay inaannu niyutralitigii iyo dhexdhexaadnimadayadii ku faraadeegno inaannu markaa iska reebno cid walba qoladii xagga xukuumadda ka socotay iyo qoladii xagga kale u durugsaneed oo xisbiga u badnaydba aanu eh, halkooda ugu ducayno annagu inaannu si independent ah oo madax bannaani ah haddaanu nahay ee, shirguddoonkii sidaa maanta inaannu markaa idiin soo hor fadhiisanno dabadeedna aanu xoogaagii inagu aanu u xil saarayn wixii markaa xisbigu leeyahayna xisbigaan u geynaynaa wixii madaxda qaranku kale leedahay xisbiyadaan u geynaynaa wixii ay qoladan cadaaladdu shaqo ku leedahay oo xeer ilaaliyuhu leeyahay iyo dokumentkiisiina isagana waa u geynaynaa dabadeedna fantashuru iyo diiwaangelintaba dabadeedna fantashiruu fil ardi annaguna shaqooyinka iyagii baanu dib ugu laabanaynaa oo aanu hadda muddo kala maqnayn nin walba hawshiisii iyo waajibaadkiisii kii xataa faaltubaha oo aan shaqaynaynina suuqiisii buu jaanis isaga helayaa ila ardulla- ardullaahi waasicatun falaaha isaguna markaa suuqiisii uu ka xaribnaa oo aanu koobka shaha siinaynay iyo biyaha iyo liintii yarayd buu ka raysanayaa dabadeedna suuqii xorta ahaa buu isaguna dhex gelayaa saasaanu isagana ugu ducaynaynaa intaanu markaa idinkala maarmi weynay ee oan halka ka caddaynaynaa xisbiga wax dhaxaan waxaanu ka soo shaqaynay wax badan midnimadiisa wax badan inaan la kala tegin baan ka shaqaynay odayaasha iyo in dheergaradkaba waxbaa nagaga jira ee, welina sidii baanu ugu shaqaynaynaa waana noo siman yihiin waxaanu badbaadinaynay guddidaa dhexdhexaadnimada loo doortay baa dhinac raacday dhinacna diiday intaa weeye intaanu ka cararaynay intaasaanu foosheeda kula soo cararay saxaabadda halka joogta iyo ra'yal caamka ee, xubnaha ka ah oo xisbiga dabad iyo gudaba jooga inaanu u caddayno sidaasaanu ku badbaadinaynay dhexdhexaadnimadayadii wax kale iyo hadaf kale aanu u jeednaa qolana lagu dirayo iyo qolo aanu si gaara hoos ula faqaynaa midna ma jirto waxaana wuxuuna markaa ku wareejinayaa xogayaha si uu markaa tilmaamkii kelmadaha nin walba odhanayo u kala siiyo wasalaamu calaykum wraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim halka waxaan iskugu nimi inaynu maanta aanu ka cilaamino runtii wixii go-aamo ah iyo siirweynihii kulmiye ee saddexaad ee ka dhacay mansoor hargeysa ee dhacay sideed iyo labaatankii iyo sagaal iyo labaatankii abril anaku shir gudoomkii baanu ahayn shaqadeedu waxay ahayd wixii shirkaas lagu wada hadlo waxaan mantiska loo yaqaano ama resolutionba loo yaqaano haddii la doono in aanu ka soo dayno oo aanu record garayno oo aanu markaa u soo gudbino go-aamadii xisbiga xubnihii iyo ergooyinkii kulmiye iyo madaxda kulmiye iyo xukuumaddaba marka halka maanta waxaanu iskugu nimi inaan taa iclaamino halkan waxaan ku fadhinaa toddoba qof baan ahayn guddoomiyaha wasiir cadami baa guddoomiye noo ahaa anigu xooghayaan ahaa maxamed yuunus cawaale faahiye wasiir faahiye wuxuu ahaa isaguna xubin halkaa waxa fadhiya wasiir isaguna maxamed muuse abees waxaa fadhiya halkan ismaaciil muminar professorka waxaa fadhiya cabdi siciid waxaa naga maqan guddoomiye ku-xigeenkii oo ahaa wasiirka ganacsiga oo isaguna fasaxye iyo fasaxyaan odhana shaqooyin dibadda ah ku maqnaa oo dhowaan soo qabtay oo inta badan aan hawsha aanay u saamixin maadaama uu safar ku maqnaa marka iminka waxaan u gudbin doonaa wasiir faahiye inuu inoo balballaadiyo inoo taataafto wixii resolution ah ama go-aamo ah ama talooyina ka soo baxay shirweynihii saddexaad ee kulmiye waxaan doonayaa inaan qodob ku noqdo shirweynihii si fiican buu inoogu dhacay runtii aada iyo aad u wanaagsan oo dad badan baa ka soo qayb galay marka waxa dhacay uun habkii wax lagu qayqaybsanayey oo inagu cusbaa oo system cusub ah oo haddana dhaqankeenna ah ayaa kolley problemskiisa leh markaa tiina waxbaynu ka baran doonaa annaguna shirguddoon ahaan taa talooyin badan ayaanu ka soo jeedinaynaa si ay ummadda u anfacdo in bal habkaa marlabaad lagu shaqeeyay iyo in kale runtii kolley waxaad ka heli doontaan xagganaad ka heli doontaan oo ka hor dhici maayo waxaan ku wareejinayaa wasiirka iminka si uu arrimaha halkaa si aanbaqaado
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد horta hadal wuxuu lahaaba waxa yidhi wasiirka iyo xogayaha annagu shirguddoon baan ahayn shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ayaa si aqlabiyada noogu codeeyey toddoba xubnood aan ahayn noogu codeeyey inaanu hagno hogaaminno shirka waxaanay noo wakiishay shirku inaanu ururino ansixinno liisaska iyo xubnaha golaha dhexe uga qayb gelaya deegaamada shirkani shirweynaha saddexaad uu ka duwanaa shirweynayaashii hore shirweynayaashii hore waxaa lagu soo xuli jiray qaab ka duwan kan hadda lagu soo xulay alxamdu lilaah waanu ku guulaysanay inaanu ururino wixii oo isu keeno ergooyinkii golaha dhexe ee deegaamadu ay noo soo gudbiyeen wakti dheer kabacdi oo aanu dee rafaad iyo dhib iyo magaranaysaa iyo xagxagasho badan kadib halkan sidaad la wada socotaan waxaa magaalada hargeysa ka furmay shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye shirkaasoo furmay siddeed iyo labaatankii bishii abril two thousand eight shirweynahaasoo ay ka soo qayb galeen ergooyin ka kala yimid gudaha dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba ergooyinkaa shirweynaha saddexaad ka soo qayb gelayey ayaa dhammaa kun iyo boqol iyo labiyo lixdan xubno ergey ergooyinka shirweynaha waxaa dheeraa oo madasha ku sugnaa iyana tiro goobjoogayaal ahaa oo ahaa afar boqol oo qof waxaa iyana jiray xubno ka socday xisbiyada qaranka shirweynaha saddexaad ayaa lagu go'aamiyey inuu socdo laba casho oo ka bilaabanta siddeed iyo labaatanka bisha iyo sagaal iyo labaatanka bisha abril iyadoo la raacayo dastuurka xisbiga qodobkiisa lix iyo tobnaad iyo toddobiyo tobnaad wuxuu shirweynuhu cod gacantaaga ugu codeeyey islamarkaana ansixiyey toddoba xubnood oo toddoba yadayda halkan qof baa naga maqan lixda yadii kale halkanaanu fadhinaa waxaa madasha shirweynaha ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saydici waxaa kaloo halkaa waxaa halkaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud isagoo ka hadlay madaxweynuhu waxqabadkii xukuumadda ilaa intii ay xukunka kala wareegtay xukuumaddii hore waxaa isna halkaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi isagoo caddeeyey shirkii shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye inuu furan yahay maalintii labaad ee shirka oo ahayd maalin talaada ah waxaa la isugu soo noqday qodobadii shirka loogu ballansanaa oo ahaa in la doorto hogaankii xisbiga iyo golihii dhexe waxaa madasha shirweynaha maalinta ku sugnaa dhammaan ergooyinka shirweynaha kuwaasoo diyaar u ah inay codkooda u dhiibtaan si waafaqsan dastuurka xisbiga kulmiye ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha shir guddoonka shirweynaha saddexaad ee xisbiga mudane axmed xaaji cali cadami oo dhinacayga fadhiya isagoo guddoomiyuhu si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay munaasabadani isagoo farta ku fiiqay sida ummadda somalilan ay ugu dheg taagayso shirweynahan wuxuuna ergooyinka ka codsaday guddoomiyuhu inay ilaaliyaan nabadgelyada una hoggaansamaan awaamiirta shir guddoonka si ay ula socdaan nidaamka doorashadu u dhacayso guddoonku waxay muddo yar ka bacdi gudagaleen qaabkii doorashada u dhacaysay shirguddoonka shirweynaha saddexaad iyagoo raacaya qodobka dastuurka xisbigu u jideeyey waxaa mid mid loogu codeeyey hoggaankii hore xisbiga oo xilligaa loo codaynaya ahaa ergooyin ka ahaa waxaanay u dhacday sidan muuse biixi cabdi guddoomiye waxaa u codeeyey kun mansab waxaa u codeeyey kun ogolaaday kun boqol iyo koob iyo lixdan ergey ayaa u codeeyey cid diiday cid diiday ma jirto cid ka aamustayna ma jirto may jirin kun iyo boqol iyo labiyo lixdan bay ahaayeen waxaa ka maqnaa madasha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ahaa isna ergey ayaa ka maqnaa markaa kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan baa u codeeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin axmed waxaa u codeeyey kun boqol a saddex iyo konton waxaa diiday shan waxaa ka aamusay afar guddoomiye ku-xigeenka labaad maxamed yuusuf axmed waabeeyo waxaa u codeeyey kun boqol iyo afar iyo labaatan waxaa diiday lix iyo soddon xubnood waxaa ka aamusay laba guddoomiye ku-xigeenka saddexaad cabdiraxmaan talyanle ama cabdiraxmaan maxamed talyanle waxaa u codeeyey kun boqol iyo labiyo konton waxaa diiday toddoba waxaa ka aamusay saddex guddoomiye ku-xigeenka afraad cabdiramaan abdimadaxweyoo madaxweyne ku-xigeenka ah cabdiraxmaan cabdilaahi saydici waxaa u codeeyey kun boqol afar iyo afartan waxaa diiday lix iyo toban waxaa ka aamusay laba xogayaha guud ee xisbiga xasan siciid waxaa u codeeyey kun boqol labiyo afartan waxaa diiday saddex iyo toban waxaa ka aamusay shan shirweynuhu intaa kadib wuxuu si aqlabiyada ugu codeeyey hoggaankii hore ee xisbiga absolute majority buu ugu codeeyey halkaa markay maraysay waxaa halkaa ka soo baxay go'aano shirweynahaas waxaa ka soo baxay go'aamo go'aamada shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye waxaa ka soo baxay go'aamadan shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye wuxuu shirguddoonka shirweynaha saddexaad u igmaday inay ansixiyaan liisaska golaha dhexe ee deegaamadu soo xuleen waa shirguddoonku waa annaga shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye waxaa dib loo loogu doortay hoggaankii hore xisbiga shanta sano ee soo socda si waafaqsan dastuurka xisbiga qodobkiisa sagaal iyo tobnaad fakradiisa ja tirada golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo lagu kordhiyey boqol xubnood oo cusub taasoo tirada guud ee golaha dhexe ka dhigaysa laba boqol iyo siddeetan xubnood oo ay dheer yihiin tirada golaha dhexe ku soo gelaysa xilka ay hayaan oo loo yaqaan ex officialada waxa ka waxa kamid ah wakiilada madaxweynaha hogaanka xisbiga gudoomiyaasha gobolada la ansixiyay waa ta- waa lixda gobol ee ee ee gobol doorasho iyo gabiley ayaa ayaa waa ex kuwaas ka baxsan yihiin sida ku cad qodobka toddobiyo labaatanaad faqradiisa labaad oo sheegaysa xubnaha kor ku qorani waxay golaha dhexe kaga mid noqonayaan xilka ay hayaan ama hore u qabteen dartii iyo golaha wasiirada oo lagu ansixiyey shirkii golaha dhexe ee kulmiye labadii kun iyo labiyo tobankii shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiyena aanu wax ka bedel ku samayn shirkaa arrinka golaha wasiir- shirweynaha saddexaad ee kulmiye wuxuu ansixiyey in xubnaha golaha dhexe ku soo galay xilka ay hayaan ay sidoodii ahaanayaan ex officials memberska waxa weeye waa xubnaha aan golaha dhexe waa xubnaha tooska u gelaya ee kusoo galay xilka inay toos sidoodii u galaan waxay ergooyinka deegaanadu soo xuleen xubnaha golaha dhexe ee xisbiga una soo gudbiyeen shirguddoonka shirweynaha sida ku cad qodobka sagaal iyo tobnaad fakradiisa xa qaybta i ama i ee dastuurka xisbiga iyadoo deegaan waliba ku saleeyey saamigii qorshe ahaan ku soo hagaagay ama uu ku lahaa ergada guud ee shirweynaha wareesheedii uu ku lahaa ergada guud ee shirweynaha ayuunbuu intiisii golaha dhexe intii kaga soo hagaagtay qaatay qodobka lixaad shirguddoonka shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye ururinta iyo qabashada xubnaha ka sokow awood buuxda ayuu u ye- u yeeshay inuu xal ka gaadho wixii khilaafaad ahaa ee ka yimid xubnaha golaha dhexe ee ay liisaskooda soo gudbiyeen ergooyinka deegaamadu qodobka toddobaad shirweynaha saddexaad ee xisbiga xisbigu wuxuu ansixiyey shan iyo soddon xubnood oo guddiga fulinta ah kuwaasoo golaha dhexe hore ugu ansixiyey shirweynihii caadiga ahaa ee burco saddex iyo labaatankii iyo lix iyo labaatankii bishii augost two thousand eightkii isla markaana lagu daro toddoba xubnood oo cusub kuwaasoo loo cayimay deegaano gaar ah boorame waxaa loo cayimay laba xubnood laascaanood waxaa loo cayimay laba xubnood balligubadle waxaa loo cayimay hal xubin saylac hal xubin badhan hal xubin ujeeddada laga leeyahay ee ko- dadkaa loo cayimay toddobadaa xubnoodna waxay ahayd markii hore dad aan deegaano aan xisbiga ka mid ahayn markay ku soo biireen culays bay ku keentay xisbiga dabeetana waxaa la garwaaqsaday in la kordhiyo guddida fulinta oo deegaamadaas loo kordhiyo qodobka sideedaad in mudane cabdicasiis maxamed samaare ka mid noqdo guddida fulinta ee xisbiga sida ku cad heshiiskii guddida turxaanbixinta ee xisbiga kulmiye qodobkiisii shanaad kuna taariikhaysnayd laba iyo labaatankii bishii labaad 2014 waa guddiga furxaan bixinta xilli waa- oo qof waliba ka dheragsan yahay goobjoogna uu ka ahaa madaxweynaha qaranku iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddiga furxaan bixinta iyo hoggaanka xisbigu ayaa la isla qaatay qodobkaas inuu cabdicasiis maxamed samaare ka mid noqdo hoggaanka xisbiga qodobka sagaalaad tirada guud ee guddida fulinta ee xisbiga kulmiye waxay noqotay afartan iyo afar xubnood oo uu ku jiro madaxweynaha qaranka qodobadeenna halkaasay ku dhammaadeen waxaa halkan iyana jira kala soo jeedin ay shir guddoonku soo jeediyeen shirweynaha sa- iyo shirweynuhu shirweynaha saddex- bismillaah bismillaah alxamdulilaah waxaan ku wareejinayaa profesor ismaaciil muumin aaro oo inooga sii wada doona isna halkaa waxaa weeye wixii nuuxku ahaa ee, runtii waa in wax sheegay gudoomiyaha iyo wasiirka iyo xogayaha yaa idin sheegay halkani waxa weeyaan gebagabadii baan maraynaa waxaan leenahay wixii guddidu waxay leedahay inay dee talo soo jeediso Ee, waxaan filayaa insha allahu inay talo ee, noqoto kolkaas shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye wuxuu talo kusoo jeedinayaa isagoo ka duulaya qabyadii iyo dalgalooladii ka soo baxay ka soo baxday ee, qabanqaabadii shirweynaha saddexaad qabanqaabadiiba waxoogaa uga shuwayshnaya ahayd kolka runta la sheego ee xis- in guddiga qabanqaabada ee la magacaabi doona noqdaan kuwo khibrad
iyo waayo aragnimo u leh shaqada qabanqaabada shirweynaha noocan oo kale ah arrintaasi waa waa waad eh, waad fahamteen baan u malaynayaa ama waan isla fahamnay wuxuu u arkay inay qabanqaabadii laga yar eh, wag- wagashahay marka waxaa loo sii talo loo soo jeedinaya xisbiga inuu dad aqoon ama khibrad iyo waayo aragnimo u leh shaqada eh, hawshan culus oo kale in laga sii fikiro waxa waye baaq wuxuu soo jeedinayaa guddigu baaqiyo shirweyna saddexaad ee xisbiga kulmiye wuxuu ugu baaqayaa axsaabta qaranka in la wada ilaaliyo dhinacna looga soo wada jeesto wixii dhaawici kara ama dibudhac ku keeni kara horusocodka qarannimadeenna sida arrimaha soo socdoo kale in la wada ilaaliyo lana eh, ixtiraamo arrimaha amniga la xidhiidha sida howlaha ciidanka qaranka xukuumad eh, xuduudada dalka iyo maamul fidinta eh, aafada argagixisada iyo budhcadbadeeda waxyaabahaas oo kale in dhinac eh, la iska wada taago arrimaha ictiraaf raadinta iyo kasbashada bulshada caalamka iyadoo laga eh, taxadirayo inaanay innaga eh, iskaga keen khaldamin mm, talloolanka dhexdeenna iyo ta dibaddu inaanay iskaga keen khaldamin in la wada ixtiraamo loona hogaansanaado go'aamada hay-adaha garsoorka qaranka maadaama ay yihiin marjicii loola noqonayay dhammaan murannada iyo eh, darnaqsiga dhex mara hay-adaha dawliga ah iyo bulshada rayidka ah si aanay u lumin kalsoonida garsoorka intaasaan ka baxaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده een waxaanu akhriyeenaa een xubnaha golaha dhexe waxaanu ka akhriyeenaa quran quran gudida fulinta afar iyo afartanka xubnood ee gudida fulinta waxay isugu jiraan xubno cusub oo hadda toddobada xubnood ee hadda lagu daray qaar dad lagu bedelay iyo dad xitaa halkan gudida fulinta annagu waxaa bedeli kara guddoomiyaha xisbiga kuwa dad ku jira oo xitaa aan golaha dhexe ku jirin baa jira oo aanaan anagu bedeli karin oo guddoomiyaha xisbigu uu siiyey xeerku dastuurku siiyey oo ayaa ku jira markaas sidoodii sidoodii baanu u akhriyaynaa xitaa qaar hadday doonaan dhintay ha ku jireena sidoodii baanu u akhriyaynaa Een, bismi illaahi raxmaani raxiim guddida fulinta ee xisbiga fulmiya yeelanayo shanta sane ee soo socda waxay weeye sidan kow waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud oo isagoo ex ofisha ahaan kusoo galay isaga waxaa jira qodob sheegaya qof kasta oo madaxweyne ah ama soo maray oo xisbiga ka tirsani si toosa ayuu uga mid noqonayaa guddida fulinta iyo iyo golaha dhexeba iyo madaxweyne ku-xigeenkuba labaduba Een, guddoomiyaha xisbiga muuse biixi cabdi maxamed kaahin axmed maxamed xaaji yuusuf axmed cabdiraxmaan maxamed kalyanle cabdiraxmaan cabdilaahi saylici xasan siciid yuusuf cabdicasiis maxamed samaale maxamed cabdilaahi cumar maxamed cabdi iskeeso maxamed muuse abees axmed xaashi oday doctor cabdi aw daahir cali yaasiin maxamed cabdi cabdikariin axmed maxamed xuseen axmed caydiid canab carab ileeye canab cumar ileeye i mean sorry cumar ileeye cabdinajax siyaad ow cabdi axmed xuseen oomane cabdilaahi xuseen cige faysal cali sheekh abiib diiryo nuur maxamed cabdilaahi cabsiye axmed cabdi xuseen director maxamed cabdi carabeyto director xuseen maxamed maxamed waa xuseen xoog nimco xuseen qowdhan cali siciid reegal axmed nuur faahiye jaamac xaaji maxamuud cigaal ilhaan maxamed jaamac cabdilaahi ismaaciil baashe yuusuf axmed axmed xaaji cali cadami profesor ismaaciil muuminaare cali cabdi saaiq cabdi siciid faahiye cabdisaaq khaliif axmed baashe maxamed faarax cali buureed miya abubakar xaamud jibriil maxamed jaamac abgaal maxamed yunis cawaale nuur cismaan guule ya afar iyo afartan saasay ku dhan yihiin. bismi illaahi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd Een, waxaan halkan annagu shirgudoonkan waxaa loo igmaday inay soo xulaan ee inay qabtaan liisaska ergooyinka golaha dhexe ee ay deegaamadu soo guray ay soo xulayaan nasiib wanaag shirkina wuu xidhmo horuu xidhmay xulistii ergooyinka golaha dhexe central committeeguna wuu dhammaaday waanu soo gebagabaynay haddadan aan kula hadlayo waa gebagebo waxaana weeye saddex boqol iyo iyo lix afar iyo lixdan ergey weeye oo u kala baxa laba boqol iyo siddeetan ergey oo golaha dhexe central committee oo ah laba boqol laba boqol iyo laba boqol iyo siddeetan waxa weeye waxa weeye waa golaha dhexe rasmiga ee rigliga oo laba boqol iyo koob iyo afartan tahay kuwa ay soo xulaan deegaamadu sagaal iyo soddonna ay tahay saddex iyo labaatan uu guddoomiyuhu soo xulo iyo toban madaxweyneha iyo lix madaxweyne ku-xigeenkaa waxaa jira iyana golaha wakiilada labiiyo afartan oo exoffici ah oo qolada tooska u gelaysa iyagu golaha dhexe waa labiiyo afartan waxaa jira afar iyo afar iyo toban xubnood oo golaha dhexe ah oo toddoba hoggaanka xisbiga ah iyo toddoba guddoomiyeyaasha gobollada ee xisbiga ah tiradii markaas saasay isugu ti iyo toddobiyo labaatan golaha wasiirada ah golaha wasiirada waxa weeye qaar waxay ka soo galeen dhinaca deegaamadooda intii hadhay aan deegaamada ka soo gelina tooska u gelaysay waa toddobiyo labaatan tirada golaha dhexe ee xilligan waxa weeye saddex boqol iyo afar iyo lixdan xubnood wey sidaas inay loogu xidhan yahay